bismi illaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal u diyaar garooba qodobada wararka sideedda habeennimo ee rediyo muqdisho u idiin hayo ugu yaraantii shan iyo toban qof ayaa ku geeriyootay tire intaa ka badanna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey uu ku qarxay inta u dhexaysa ilinka hore ee madaxtooyada qaranka iyo hotel s y l ee magaalada muqdisho xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta cambaaraysay weerarkii bahalnimada ahaa ee ay ka dambeeyeen maleeshiyaadka al-shabaab iyagoo shacabkana uga tacsiiyey dadkii ku waxyeeloobay qarixii maanta wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ballan qaaday in dadkii ku dhaawacmay qaraxii maanta ee aan dalka gudihiisa waxba looga qaban karin xaaladooda caafimaad loo qaadi doono dalka dibaddiisa maamulka cisbitalka madiinana waxa ay faahfaahin ka bixiyeen dhaawacyada la gaarsiiyey cisbitalka iyo kuwa u baahan in gurmad deg deg ah loo fidiyo ee la siiyey ama la seexiyey cisbitalka magaalada waa cisbitalka madiina ee magaalada muqdisho qaar ka mid a culimmada soomaaliyeedna waxa ay cambaarayeen qaraxii maanta iyagoo sheegay in falalka ay maleeshiyaadka shabaab oo ku gumaadayaan dadka rayidka ah ee waxba aan galabsan ay muujinayso amaba aysan ka turjumaynin diinta islaamka loona baahan yahay in si wada jir ah meel looga soo wada jeesto oo loola dagaalamo al-shabaab wasiirro ka tirsan xukuumadda wasiirro ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa ka qaybgalay munaasabad ay heshiis ku kala saxiixanayeen dowladaha soomaaliya iyo maraykanka kaasi oo kuamaba kaasi oo ku saabsanaa waxbarashada dalka warkii oo dhan ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa ku geeriyootay tire intaa ka badanna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey wuu ku qarxay inta u dhexaysa ilinka hore ee madaxtooyada qaranka iyo hotel s y l ee magaalada muqdisho sida uu warkani ku faahfaahinayo waryaheena cali cabduqaadir cali
qaraxan iyo kooxaha argagixisadu ay u adeegsadeen gaari laga soo buuxiyey walxaa qaraxa ayaa ka dhacay meel u dhow hoteelka s y l ee magaalada muqdisho kaasi oo ka dhashay khasaare isugu jira dhimashay dhaawac inta laogyahay dad ka badan shan iyo toban qof oo shacab u badan ayaa ku geeriyootay tirintaa ka badana waa ay ku dhaawacmeen qaraxasi oo dhacay xilli mashquul xoogan uu ka jiray waddadaasi oo isticmaalayeen shacab iyo gaadiid ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ayaa rasaasiyey gaariga qarax uu ka buuxiyey inta uuna soo gaarin goobta uu ku qarxay waxaana qaraxiisa waa mid si weyn looga maqlay guud ahaanba magaalada muqdisho oo caasimada soomaaliya goobta qarax uu ka dhacay ayaa waxaa soo gaaray gaadiidka gurmadka degdega kuwaasi oo qaaday dadkii dhaawacyada soo gaaray ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ayaa durbo bilaabay inay adkeeyaan ammaanka goobta falkaasi uu ka dhacay hadafka kooxaha argagixisadu ay leeyihiin ayaa ah inay xasuuqaan dadka shacabka oo aan waxba galabsan waxaana dowladda soomaaliya ay u baaqday shacabka inay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka si looga hortago khataraha kaga imanaya shacabka kooxaha argagixisada
xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa cambaaraysay weerarkii bahalnimada ahaa ee ay ka dambeeyeen maleeshiyaadka al-shabaab iyagoo shacabka uga tacsiiyey dadkii ku dhintay qaraxii maanta axmed cumar munyeh ayaa faahfaahinta warkani eegaya wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdi xayar maareye oo si toosa warbaahinta qaranka ugula hadleeyey shacabka ayaa sheegay in ciidamada amniga ay ka hortageen ujeeddada loola dabacsnaa qarxii maanta mudane maxamed cabdi xayar maareye wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa wuxuu ammaan u jeediyey ciidamada amniga ee ka hortagay falkii ay damacsnaayeen maleeshiyada kooxda argagixisada ee al-shabaab ciidamo ayaa isu dhigay runtii ciidamada nafuridda ee soomaaliyeed ciidamada qalabka sida ilaa shan boqol oo mitir ayaa baabuurka qaraxa waday xabad lagu waday oo uu joogsan waayey waa qof naftiisii soo soo soo soo nacay waa qof inuu inta ugu badan nafadadeed oo shacaba inuu gooyo doolaya marka ilaa shan boqol oo mitir ayay ciidamadu xabad la dhacay dadkii baabuurkaa waday oo isku dayeen qaraxa inay badbaadiyaan wana badbaadiyeenoo runtii meelihii ay rabeen ma gaarin iyaga ujeedadeedu waxa weye qof kastoo socdoo soomaaliyeed meeshay ku dilaanba inuu dhinto dee magaalo weeyo dad baa dhimanay laakiin ujeedadoodii ahayd inay ama hoteelka soo galaan ama madaxtooyada usoo leexdaan may gaarin dhinaca kale wasiir maareeye ayaa waxa uu tacsi u diray ummadda soomaaliyeed dadkii ku nafwaayey qaraxii ka dhacay inta u dhexaysa ilinka hore ee madaxtooyada qaranka iyo hotel israel wuxuuna allagu baryay kuwii dhaawacmay in uu caafimaad degdega siiyo laakiin waxaan ka xunnahay oo tacsi u diraynaa dadka soomaaliyeed ee aan waxba galabsan hoyooyinka iyo carruurta iyo dadka aan waxba galabsanayn ca- kooxaha alqaacidada ahi beegsanayaan ee dhammaynayaan ayaa mudane maxamed cabdi xayar maareeye ayaa ka codsaday beesha caalamka in dowladda federaalka gacan lagu siiyo sidii loo ciribtiri lahaa dhagarqabayaasha kooxda argagixisada al-shabaab isagoona ammaan u jeediyey ciidamada geesiyaasha soomaaliyeed ee ka hortagay falkii ay damacsanaayeen maleeshiyada kooxda argagixisada al-shabaab
wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ballan qaaday in dadkii ku dhaawacmay qaraxii maanta ah ee aan dalka gudihiisa waxba looga qaban karin xaaladooda caafimaad loo qaadi doono dalka dibaddiisa ibraahim caadan faransa ayaa eegaya kormeerkan wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya maanta ku tagay cisbitalka madiina ayaa waxa uu ahaa u kuurgelidda dadkii ku soo dhaawacmay qaraxii maanta ka dhacay inta u dhexaysa hotelka israa'el iyo ilinka madaxtooyada mudane maxamed xaaji cabdinuur wasiirka caafimaadka ayaa kormeeray qolalka ay jiifaan bukaanadii qaraxa maanta ku waxyeeloobay isagoona ehelada dadkii dhaawacyada soo gaaray ka waraystay sida bukaanadaasi ay wax u soo gaareen doctor maxamed yuusuf agaasimaha guud cisbitalka madiina ayaa ugu horreyntii waxa uu wasiirka ugu warbixiyey tirada guud ee cisbitalka maanta la soo gaarsiiyey oo dhaawacyada isbitaalka waxaa soo gaaray dhaawac dhan ilaa labaatan iyo siddeed qof oo laba waa naga dhinteen lixna dhaawacooda waa fududeen waa baxeen labaatan kale waa noo jiifaan waxay isugu jiraan rag haween iyo carruur intaba waa isugu jiraan dhaawacyada wixii noo jiifa hadda stable waaye dhib badanaa soo gaaray qaarkood laakiin yacni xalkoodii iyo waxoodii iyo waa wadnaa gacantaan ku haynaa xaaladoodana waa noo wanaagsan tahay dhinaca takhtarnimada xaggeeda waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay caafimaad siiyo wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya mudane maxamed xaaji cabdinuur madeer ayaa waxa uu wax lagu xumaado ku tilmaamay qaraxii maanta maleeshiyaadka argagixisadu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho kaasi oo dad aan waxba galabsan inta badan waxyeello ay ka soo gaartay wasiirkan waxa uu tilmaamay haddii ay jiraan bukaano dalka gudihiisa aan wax looga qaban karin ka wasaarad ahaan diyaar ay u la tahay in dalka dibaddiisa ay u qaado wax alla wixii awoodda dowladda ah iyo wax alla wixii awoodda wasaaradda ah dadkan dhaawaca ee u baahan gargaarka degdega ah runtii waxyaabo fara badan oo aad wanaagsan oo haddaba la qabtay aan arkay wixii kale oo waddanka gudihiisa aan wax looga qaban karin sida ugu dhaqsi badan ayaan rabnaa inaan dibadda u qaadno oo aan kala hadalno ee, dowladaha deriska nala ah iyo dowladaha kale ee soomaaliya saaxiibka dhow la ah Ee, runtii arrintaasna si dhaqsi badan oo degdeg ah ayaan u samayn doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ee, ka baryaynaa in dadka dhaawaca uu ee, si degdega caafimaad u siiyo kuwa dhintayna allah u naxariisto Ee, waxaan insha allahu ee, aan leeyahay ehladii iyo qaraabadii dadka hadda dha- soo dhaawacay dhammaantooda ee, garab baan u nahay kuwii dhintayna waa uga tacsiideynaynaa
weli wararkii qaraxa ah ayaanu ku guda jirnay ee saameynta uu yeeshay maamulka cisbitalka madiinaha ee magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey dhaawacyada la gaarsiiyey cisbitalka iyo kuwa u baahan in gurmad deg deg ah loo fidiyo ee la seexiyey cisbitalka agaasimaha cisbitalka madiina doctor maxamed yuusuf oo la hadlayay raadiyo muqdisho ayaa sheegay in dhaawacyada qaar ay xaaladooda wanaagsanayd kuwaasi oo dib loogu celiyey guryahooda anaga waxaa na soo gaaray un dad oo adiga sideed iyo labaatan qof waa waxaa na soo gaaray haye bal dadka Ilaa hadda waana welina waa imaani wahayaan qaarkood haye dadkii ilaa hadda idin soo gaaray bal xaaladooda siday tahay noo sharax may adiga waa fiican yahay. adiga labaatan waa waa jiifinay haye lix waxaa waaye waa la badaaweeyey dhaawacooda waa fududaay sax labada qaybta emergency-ga marka la keeno waa dhinteen maanta haalada ilaa hadda dhimatay inta idin soo gaartee Ah, labaatanna waa seexin lixna waa baxeen bal dadka aad see xitaa labaatan iyo sideed waaya ha- haye dadka dadka aad seexiseen marka sida ay wax u gaareen dhaawacyadooda ma kuwa waa waa- waa- waa sameynay Mhm.
ilaa hadda waxaa waaye yani waa fiican yihiin sax marka marka marka waa ka saad saad
qaar ka mid a culammada soomaaliyeed ayaa cambaareeyey qaraxii maanta iyagoo sheegay in falalka ay maleeshiyaadka al-shabaab ku gumaadayeen dadka rayidka ah aysan ka turjumaynin diinta islaamka loona baahan yahay in si wadajir ah loola dagaalamo argagixisada al-shabaaba sheekh cabduqaadir soomow ayaa arrimahaasi raadiyo muqdisho uga warbixiyey
waa intii ku dhimatay qaraxaas allah u naxariisto dadkii masaakiintaha soomaaliyeed inta ku dhaawacna allah caafiyo inta ku hantidaasa nabada khayr allah siiyo waa fal cadootooyo oo diinta islaamka mid ku ah naftayna iyo nafta islaamka iyo dhammaan aalada soomaaliyeed iyo dadkii khaaska geeriyooden oo uga tacsiideyneynaa dadka dhammaan dhibaatada u gaartana oo dad soomaaliyeed waana la qaybsanaynaa marka nabiguna wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam man asbaxa walam yahtama biamri muslimiina fahaysa minhum wuxuu la bariista oo muslimiinta aan la murgoon kamid ma ahaanin marka anku jismi waaxid ayaan nahay dadka dhibaatada cigaasada ahlu tawxiida oo soomaaliyeed oo waddadaas iska maraayay oo meelaha joogeen oo talada ayay ahaayeen dadka inti gaartay marka inti wax ku gaarto dam alla kii argagaxay kii dhintay kii dhaawacmay kii hanti beelay kii inti kuba ka ku dhacday dadda khayr allah siiyo kuwa kan naftiisa oo gooyay asuguna naftiisa halligay ummadana halligane hadda waa nin oo maaratay asiga cadaabta ilaahay iyo carada ilaahay u bareeray oo toos haddaan ugu jira wixii ilaahay wuxuu samaystay ayuu la kumaayaa diintayna laakiin waa xarimtay qofku inuu dilo ilahay wuxuu leeyahay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka walaa taqtuluu anfusakum ilahay wuxuu leeyahay naftiina alhaaligina isdilina uu leeyahay dad naftiina hadilina aadka waxay ku leeyahay man yaqtulu mu'minan mutacaamidan fajazaahu jahannamu khaalidan fiiha waqadiya allahu calayhi walacana wacadda lahu cadaaban cadiimaa qofkii ruux mu'mina dila ilaahii weynaa oo naftaas abuurtay kas cadna u dila maalmarintiisa axadkaas oo u haayo ilahi waxaa waayo uu ku maalmarinaayo jahanamo oo weli uu ku waraayo jahanamada dhexdeeda
wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad ay heshiis ku kala saxiixanayeen dowladaha maraykanka iyo soomaaliya kaasi oo ku saabsanaa tayeynta waxbarashada dalka cabdishakuur cali axmed ayaa faahfaahinta warkani eegaya
saxiixa heshiiskan dowladda maraykanka ay soomaaliya uga taageerayso sare u qaadidda waxbarashada iyadoo u marayso hay-adda horumarinta caalamiga ah ee maraykanka ee la yidhaahdo u s aid ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirada waxbarashada qorshaynta iyo maaliyadda soomaaliya halka maraykankuna ay u joogeen safiirka cusub ee maraykanka u fadhiya soomaaliya iyo madax ka socotay hay-adda u s aid safiirka maraykanka stephen shawers iyo kaaliyaha dhinaca maamulka afrika ee hay-adda u s aid linda item ayaa si wada jira u sheegay in mashruucan muhiimadiisu ay tahay kubcinta waxbarashada jiilka soomaaliyeed uuna ku baxayo lixdan iyo afar milyan oo dollar ilaa laba kun iyo labaatanka kan ugu horreeya oo ay ku bixiso toddoba iyo toban milyan oo dollarna ay maanta saxiixeen wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee soomaaliya mudane cabduqaadir cabdi xaashi ayaa ka hadlay ahamiyadda mashruucan dowladda maraykanka ay soomaaliya uga taageerayso horumarinta waxbarashada waxaan haddana uga mahadnaqaynaa heshiiskii u horreeyey oo dowladda boqolkiiba boqol lagala tashanayo sida loo maamulayo oo dowladda maamulayso waxbarashadeeni dib loogu soo dhisay inay maanta aan halkan ku saxiixna aniga wasiirka maaliyaddu oo ah toddoba iyo toban milyan oo dollar aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa u s aid iyo dowladda maraykanka si gudba wasiirka maaliyadda ee soomaaliya mudane maxamed aadan ibraahim fargeeti iyo wasiirka qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah mudane cabdiraxmaan sheekh yuusuf cali caynte ayaa sheegay in heshiiskan uu muhiim u yahay in dhallinyarada soomaaliyeed ay helaan waxbarasho lacag la-aan ah oo taya leh tarjumayaa ahmiyadda ay leedahay dhallinyarada soomaaliya inay hesho waxbarasho waxaan aada iyo aada u mahadcelinaynaa dowladda maraykanka iyo hay-adda u s aid oo runtii kasoo shaqeeyay heshiiskani oo ah heshiis ilaa iyo ama uu qaadan doono oo lagu taageerayo wasaaradda waxbarashada inay wax ka bedesho wax ka qabato waxbarashada maaragtay khaasatan dhalinyarada aan haysanin fursadaha waxbarasho ee banaanka jooga in dadka soomaaliyeed laga caawiyo waxbarashada heerkeeda hoose midda sare iyo midda farsamada ee gacantaba ah waxaan ku faraxsannahay in ay halkan goobjoog ka yihiin munaasabadaas munaasabadan maaragtay safiirka cusub ee maraykanka iyo kaaliyaha maareeyaha u s aid linda etom ay arrintan u joogaan waxayna astaan u tahay runtii hiilada ay dowladda iyo dadka maraykanku la ag taagan yihiin dowladda iyo dadka soomaaliyeed ay la ag taagan yihiin astaan weyn u tahay tayadii waxbarashada soomaaliya ayaa hoos u dhacday tan iyo burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya kii waxaana dowladda federaalka soomaaliya ay ku hoolan tahay soo celinta tayada waxbarashada oo muhiim u ah nolosha aadanaha cabdishakuur cali axmed idaacadda iyo telefishinka qaranka magaalada muqdisho
warkii oo idinkaga imanaya dhegaystayaal rediyo muqdisho waa codka jamhuuriyadda soomaaliya way naga intaa warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiweli xasan jimcaale cawke farsamadana wuxuu ahaa maxamed cabdiweli waadna ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga ciddii uu seegana waxay dib uga dalacan kartaa beejkan internetka ku leenahay oo ah radio muqdisho net